munaasabadan oo laaka bandhigay walgowdowka mashruuca kobciye ee horumarinta beero iyo sugnaanta cuntada jawaab baa ku qayb galay madaxweyne ku-xigeenka dowlad goboleedka puntland xubna ku tirsan golo wasiirada maamulka degmada garoowe beeraleyda ku faa'iideysaday iyo marti sharaf kala mashruucan oo dareeri muddo sanada yoway baa la kashaal goboday afar qayb ee kumida degmada garoowe oonaya ku faa'iideysadeen beeraleyda deegaanada dowlad goboleedka puntland ankoreen agaasimaha hay-adda salaam maxamed aadan jaamac iyo faahfaahin kubiig obadowka mashruucan xafladana maanta aad joogtaan waa xafladda soo bandhigidda waxqabadkii iyo miladabkii mashruuca kurciye oo ah mashruuc ku cusub dowladda deegaanada puntland mashruucaas oo ay iska kaashanayeen fulintiisa ayna daahahaynaysay wasaaradda beeraha iyo waraabka dowladda puntland sidoo kalena ay waxufilaysa hay-adda salaada ibrahim santar mashruucaan waxaa wakiilo ah walaaliyiinta sakeelay hay-adda cuntada adduunka wfp sidoo kale waxaa maalgelinayaa midoweyno mashruucaan wuxuu ka filayay degmada garowe afar sano oo kamid ah waa mashruuc ujeedadiisu tahay horumarinta iyo taageerida beeraleyda
dhanka kale gudoomiyaha iskaashatada gobolka nugaal iyo gudoomiye ku-xigeenka degmada garoowe yawayba ku hadleynaa munaasabada
waxaa u badnaa waxyaalaha layidhaha macaaniyayaasha oo qudaarta ah maanta madaxaa taagan xaalad ka badala xaaladaas oo ah in cunno la helo waxaa culaysaa la saaro cunnada dhammaantan dowladda waxaa ka rabnaa inay dadka dardargeliso oo ku amarto in beeraha cunno laga soo saaro runtii aada loo farax galinaysaa mashruuca ay nasiibka u yeelatay degmada garowe iyo afarta ah oo laga shaqaynayay indaa hal sana maalintii la bilaabayaa la dhex furayay madaxweynaha gorjoog baan ka ahaa runtii marka waxaan iska lahayn waa iska riyo ee riyadu muudaalaan naga dhigo agaanta waxaa muuqata beeraleydii oo hadlaysa dalabkii iyagoo la siiyey dalabkii oo soo baxay marka arrintaas waa guul salaamna waa uga mahadcelinaynaa iyo hay-adda dowlafii oo mahadcelinaysay dhanka dambeyntii madaxweyne ku-xigeenka dowlad goboleedka puntland celiyaas cusmaan ayaa weliba uu soo bogaadiyey mashruucan muhiimadduusan leeye beeraleyda deegaanada puntland
in la tabcado oo wax la fasho gobonimo ka horraysaa ma jirto ay sabab tahay haddaadan quudkaaga iyo waxaad cuni lahayd isku fillayn welibana aadan garanayn waxa lagu keenaya waxa uu yahay waxa aad beerteen beeraley wax nayjara oo si dabiici u baxay marka la joogo dunida kale oo subermarket soo gasho cuntada dabiiciga u baxday iyo cuntada ee bacrinta ku timi saddex jeer bay kala qiimo badan yihiin marka dadkeena waxaan ku baraarujinay iyagoo oo cunto dabiici u baxday oo dalkeena ka soo baxday joogto inaan la cunin mid dibadda ka timi oo aynu noqonno inaynu ku fillaanno waxaynu cuni lahay waxaan aada u dhiirinayaa cunooyinka dalaga ah ee la cuno ama digirta ama qamadiga ama gallayda inay beeralaydu ku dhiirato afuuradda keliya iyo vegetarianka keliya